muwaasasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay sawiro hurdhaca oo soo bandhigaya dagaalkii xasmiinta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee kaabiga ku haya degmada buula burde wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya sawiradan oo gaaraya ilaa iyo labaatan sawir ayaa kuwa soo khulaaseynaya khasaaraha adag ee gaaray dowladda federaalka kuna tusaya in ciidamada dowladda federaalka dacaar qaraar lagu dhadhansiyey deegaanka aboorey sawirka koowaad waxaad ku arkaysaa dagaalka oo dhacaya xilli ileeska qoraxda aan soo bixin keliya waxaad daayaha saaraysaa biriqda iyo iftiinka rasaasta ka bixaysa qoriga caaradiisa oo ay furayaan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawirada waxaad ku arkaysaa ciidamada al-shabaab oo ka tallaabaya difaacyada askarta dowladda federaalka kadib markay la wareegeen oo ay cagta mariyeen alkataib ayaa markaan ku tusaysa qaar ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalka meydadka askarta ayaa badankooda waxay rasaasta kaga taallaa qeybaha sare ee jirka sida madaxa kuwaas oo ay toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha dambe ee sawirada cusub ay soo saartay mu'asasada alkataib waxaad ku arkaysaa gaadiid dagaal oo gacangalay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaadiidka ka soo muuqanaya sawirada waxaa ka mid ah laba gaari oo brobakis ah laba gaari oo biji ah oo mid ay saaran tahay gaadiidka bijiga buyadda biyaha lagu dhaansado sidoo kalena waxaa ka soo muuqanaya gaadiidka tiknikada ee ku rakiban qorayaasha lidka diyuuradaha kuwaasoo dhammaantood u gacangalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab